hay-adda sirdoonka ee dalka kenya ayaa sheegtay in al-shabaab ay khatar weyn ku tahay ammaanka iyo horumarka dalkaas sida uu sheegay sarkaal ka tirsan hay-addaasi agaasima ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka ee dalka kenya alexander muteshi ayaa sheegay in magaalooyinka ugu halista badan ee dhinaca amniga ay yihiin gaarisa mandara wajeer iyo lemo oo badakood ku dhow xadka kenya ay la wadaagto soomaaliya balse muteshi ayaa xusay in al-shabaab oo ka dagaalanta soomaaliya iyo ururo kaleeto uu ka mid yahay daacish ay khatarta ugu badan ku hayaan ammaanka isagoo xusay in haddii aan wax badan laga qaban xaaladda ay sidan kasii xumaan karto waxaa halista daro keenaya ayaa waxa ay tahay in al-shabaab ay inta badan bartilmaameedsadaan kiniisadaha dugsiyada waxbarasho iyo goobaha ay dadka rayidka isugu yimaadaan sidaas waxaa yidhi agaasima ku-xigeenka sirdoonka kenya oo la kulmay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dalka kenya saraakiil ka tirsan dhinaca amniga ee dalkaasi kenya ayaa horey u sheegay inay sii wadi doonaan qorshaha ay kaga hortegayaan dagaalyaano ka tirsan al-shabaab oo inta badan weeraro khasaare geysta ka furiya qaar ka mid ah magaalooyinka ku dhowdhow xadka soomaaliya kubanaan shacab kenyaan ah oo ku dhaqan gobolka xeebta ee dalkaasi ayaa waxaa soo wajahay cabsi xoogan kadib markii al-shabaab ay deegaanadaasi ku qaadeen weerar is-xiga birihii la soo dhaafay